Macadka Cilmi-baarista iyo Doodo Irad iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol kaga wadeen meertada shanaad oo samartaka ay gudoomiyaha degmada Xudur ee Nadoga magaalada Umar Cabdulaahi Maxmuud ku qaybgalayaalka iyo waliba kushal dareerana qeybo shalduwan ee bulshada sida bilaanta dhalinyarada odayaalka baxda walbarashada caafimaadka maamulka gobolka dadweyne iyo waliba su-aalo muhiim ah oo furan iyo weydiiyayna gudoomiyaha degmada ankorenhana kumid ah ku qaybgaleelka kulanka ayaa ku hadleen aragtidii ka eedan kulanka iyoona gudoomiyaha weydiiyeen horumarinta arrimo bulshada walbarashada ee gobolka gudoomiye dhinaca oo korontada ma fiira magaalada xudur waa magaalada aada u baahan weyn waxay u baahan tahay magaalada in oo shaqooyin badan oo korontadaas ku xiriiranaya jiro halka kursiin oo kale magaalada ma fiira waa laga sameynaa culeysyo badanaa ka jira maamooyinka xaafadaha jooga khasaarada isticmaali karaan oo solar isticmaalaan gudoomiye maxaa kaaga qorshaysan koronto oo shirkad weyn oo magaalada xudur baahideeda dabooli karta in la keeno yacni magaalo oo qadiimi ah waa dad badanaa jooga waxaa adduunka ugu badan waxaa waay biyaha iyo korontada ilaahi subxaana watacaala waxa wajacalnaa min almaa'i kulla shay-in xayin afaraajuujuun marka maadaama biyihii ay nolol yihiin korontadina lagama maarmaan ay tahay biyihi hadda alxamdulilah meel fiican wax maraaya laakiin inkastoo baahidii badnay xataa wili aan la daboolin korontada maxaa kaaga qorshaysan
dhalinyaradan oo haddaan qoranayo IQda soo dhow ergeeda hoose tusaalahaan bay ku hadal badaayan inuu education waxbarashada bay ku hadal badaayan maadaama waxbarashadana ujeeda wadaasana waxbarashada ujeedana u fadhiyaan okay IQda hoosa hoosaan dhiisi madilan fiiri dadkii unala dhalayna horreeyey oo waalidiintan horan madilan fiiri dadkaa tiroo waxbarashada soo low hoos hoosaan dhiisan oo oonyahanadana soo low ayadana iyona hooseya because of lack of high education high education soo low oo hoosa jar sidaas daraadeed soomaalida kale hadii la fiiriy jaamacado tuulooyinka dhaligeeyahay meelkasta dhaligeeyahay what preventive ma may kuhor sugin inti gobolka inti kooyan jaamacado inti kooyan inti
gudoomi oo su-aalo waxbadan markii lamaada ugeygaab inta badan inay ku dirahay wali faday gudoomiyaha inaan weydi yani ammaantada haddii barata gudoomiyahan haddii bayaraay warwarodi yaraahda ammaantada ay ku yarahay arkadi tan kale iyaasna ka dheriyaa kubahaw ilaa saddex boqol iyo lix kun camal ah sanad hosiyeed kastaa kubaas maysin ku qorshaysan ini degmada xudur jaamacad weerdasa awlaadadoo dadka dhalyarta sadableewad ka baraayan ini jaamacad xudur lasa la hel intaasa weyda asalaamu calaykum warahmatullahi dhanka kale gudoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud iyo werbi horumarada ku jara degmada mashaariicda shalduban walyaabo oon qobsami tan iyo intiisa muddadahay uso-oona sheegay in bulshada walwalba iyo kula shaqeeyeen waana iswalkeeyay bulshada intuun awood badan saarna deegaanka mashaariic badan lashaana kooyamun oo dowladda koonfur galbeed garan iyo siyaasad walanu sameynan oo transparence ee nagdan bulshada iyo maamulka iyo fikira fooramo oo noocayn ah noodan noohe wala oga hata midinkoreysa hata foorumka oodo maydarays marar badana foorum anaa ku qeyb galay maamulka ku qeyb galay oo bulshada su-aaladii warsaahin la qowday fooramo noocaas inanti la qowday deegaankana walaay waa lagu qowdo kor oo karaankan eh anti waa lagu qowda walaay oo daruuf diida daruuf dartiga qofsoo umayaama maybuaan daruurta adduunyo badan isku jarta amnimumo isku jarta laakiin maydarays waran badana ka shaqayna ma haytay deegaankan anti xaalada saata ka sugni waa lagu bedel magaalo horumarsan nabad a jidibka dhasinin kaabeesha dhaqaalaha dhasinin maybuaha iska xisaab dhumaaso maydarays ujigiya waa qofsada korta daaqeeska taladan antinaga yaa ku shaqeeyay markii koreyti degmada may walabatayhan guddiga horumarinta degmada xudur guddi la eraw anaan hulna maamulkaan hulna qofsheen indhahan bulshada iyo ku kooyan iyo waxaas weyan iyo degmada inti laabaka dhasan fadaayan oo may erays mashaariicdaas ku shaqeeya ahan alkasayna maybaa qeybtaa guula reer hudur oo leey tankara reer hudur meel faday waa cunte amni sheega walada suubiyahay wal ana suubiyahay mee wal ana shirayna suubiyahay mee walada anba suubiyahayo wal ana dhi'in suubiyahay mee keliya intaasay ogaanaan faday shacabka